magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan u dhexeeyey bulshada kismaayo iyo bahda cadaaladda dalka kulanka oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka dalka iyo mas-uuliyiin kale oo maalmahan safar shaqo ku joogay kismaayo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland waxa ayna bulshadu mas-uuliyiinta weydiiyeen su'aalo ku saabsan heerka ay marayso cadaaladda iyo garsoorka dalkeenna gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka dalka xasan macalin maxamuud iyo xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa si wada jir ah bulshada faahfaahin uga siiyey heerka cadaaladda iyo garsoorka dalkeenna ka jira cadaaladaas burburtay dowladnimadaas burburtay burburiskeedii iyo horumarinteedii ayaa muhiimadeedu tahay oo socdaalka hadda aan ku soconay safarkeedu waxaad ku saabsan yahay soomaaliyadaas cusub oo aan rabno inaan dib usoo yagyeelno soomaaliyadaas cusub marka dib soo loo soo yagyeelayo dhagaxyo iyo derbiyo layssaarsaaraya maaha waxaa waaye aragtiyo waxaa waaye alo waxaa waaye talooyin sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya runtii madashan wax loogu magacdaray waa kulan ay wadaleeyihiin bahda cadaaladda iyo bulshada reer kismaayo bahda cadaaladda marka laga hadlayo cadaaladdu horta aad bay u dhalaaran tahay meel kastana waa gashaa hadday noqoto shaqo kasta oo la qabanaya xafiis dowliga qabanay marka laga hadlay dowladdii wax dhacday cadaalad baa gasho guriga iyo qoyska iyo carruurteeda maaha laakiin waxay hadda gasha cadaaladdu meel kasta laakiin halkan si kooban waxay weynayna bahda cadaaladda markaynu ka hadlayno garsoorkii oo ah qaybta ugu weynay iyo wasaaradihii cadaaladda dooyiskii gaar ahaan qaybtii baarista dooniyada iyo ilaayo asluubti waxa cadaaladaynu ka hadlaynaa intaas ayay ku taxantay intaasna mid kasta wuxuu kaalin uu ka qaabto cadaaladda wasaaradaha cadaaladda waa hay-adaha dowladda ugu ilman siyaasad ahaan kobcinta iyo korqaadidda cadaaladda dalka cadaaladda waa la sharxay qaybaheeda kala duwanay siday ku dhisan tahay laakiin marka laga hadlayo hay-adaha cadaaladda laga hadlayo guddoomiyaha tilmaamay waxaa ku jira hay-ado kala duwan oo ku wada jira la taxaamulka dambiyada dhacaya oo bulshada ka dhacaya boliis maxkamad ceelaalin ilaa la tegayo xabsiga qofka uu lagu dhaqan celinayo oo uu ku dhamaysanayo muddada xabsiga ah ama ciqaabtaa uu kasoo helo cadaaladii lagu geeyey garsoor
mas-uuliyiinta ka socday dowladda dhexe ee federaalka dalka ah ayaa kismaayo uga qaybgelayay shir muhiim ah oo looga hadlayay arrimaha cadaaladda kaas oo kismaayo ka socday maalmahan